الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم رb علمنا منه mا جهلنا وذkrna منه mا نسينا waa caشhaرkii toban iyo أفراad صaxaabigan qaadanayna waa عiكrimaة بن أbي جaهل عikrima waxaa dhalay ninkii odayga ahaa ee la dhihi jiray أbي جaهل waagi hore abilxakam baa la dhihi jiray abalxakam ama abulxakam ayaa la dhihi jiray waagi hore markii dambe laakiin magacaan baa nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam abujahal buu ku caanbaxa ninkaas saxaabigan buu dhalay cajiibka ah ee cikramo la yidhaahdo sayatiikum waxaa idiin imaan doona cikrimatu baa idiin imaanan doona muuminan xaalu yahay muhaajiran xaalu yahay isagoo mu'mina buu idiin imaanayaa oo muhaajira soo hijrooday falaa tasubuu ha caayinina ha aflagaadhaynina abaahu aabbihiis asxaabay ninkaa markaa aragtaan aabbihiis haddee nin wuxuu ahaa fircown ahaa nin umma buu ahaa ummaddan fircoonkeeda buu ahaa nin dhib badan buu ahaa ninkaa markuu yimaado aabbihiisna waaba la dilay oo dagaalkii bader buu arki doonaa baa lagu dilay markuu ninkan laftiisu cikrimaayi markii intuusan islaamin ka hor dhibaato badan buu geysta ha haatee hadda isagoo mu'mina oo muhaajiro imanaya bal aabbihiis yaan wax laga sheegin markuu yimaado fa inna sabal meyiti qofka dhintay caayidiisu caayidaasi yu-di alxaya ka nool bay dhibtaa yu-di sabbigaas wuxuu dhibayaa alxaya ka nool walaa yabluqu lmeyita kii dhintayna ma gaarayo qof dhintay haddaa caydi caydi gaari mayso qofkan nool oo qofka ay qaraabada ahaayeenna way dhibaysaa arrintu waa ka daqnanayaa intousan imaan baa nebigu digniintaasuu sii siiyey saxaabadii muxamadun rasuulullaahi baa yidhi sala allah alay slam marxaban soo dhowow atayta makaanan ruxban marxaban biraakibi kii gaadiidka saarnaa almuhaajiri ee soo hijrooday middani waxay ka mid ahayd min taxiyati الnabiyi nebiga salaantiisii sala اllahu calayhi wasalam licikrimata oo nebigu cikrima ninkii la dhihi jira ku salaamay taasay ka mid ahayd cikrimahani waxa weeyaan maalintii beder oo aabbihii dhintay isaga laftiisu dagaalkuu ku jiray aabbihii buu dhinac taagnaa marka faraci dilo ku fakaday waagii dambe oo islaamay wuxuu dhihi jiray ku dhaaran jiray markuu dhaaranayo waladii baan ku dhaartay najaanii yowma bedri ilaahay maalintii beder aani dilin yaa anoo gaal ah allahaasaan ku dhaartay u dhihi jiray yaa ilaa ilaahay baa badbaadiyay maalin khatari ahayd hadduu ku dhiman lahaa sidaas waladii najaanii yowma bedrin buu dhihi jiray baan ku dhaartay kaana w kaana wuxuu ahaa fii ninka cikrimaa fii awaakhiri اlciqdi ciqdigii ama guntintii ama sodomeeyadii aakhirkeedii ciqdigii ahaaliثi saddexaad carabta qaab bay tirsiyada u tiriyaan wuxuu ku jiray ciqdigii saddexaad oo min cumrii cumrigiisa ah yowma maalinka sadaaca nebiyuraxmati naxariista nebigeedu la jahray bidacwati اlhudaa hanuunka dacwadeeda hanuunka dacwadiisa iyo walxaqi xaqa dacwadiisa maalintii nebigu xaqa la dhawaaqay ninkaani da ahaan wuxuu marayay ciqdigii saddexaad ciqdiga waa maxay tirsiga toban tobanaa laga dhigayaa ciqdiga koowaad toban sano kan labaad labaatan sano toban kale ku dar ciqdiga saddexaad toban kale ku dar yes waxa weeye abbaare sodomeeyadii buu maraya wey sodomeeyadii soddon sano jir buu macnaha marayay a soo lama yihahdo afartameeyadii kontomeeyadii waxaa la yidhaahdaa alciqd athaalith baa la yidhaahdaa a waa tiradiibaa waxaa laga dhigayaa to toban toban baa loo qabanayaa marka ciqdiga saddexaad buu marayay maalinta nebigu waa soddon sanuu jiray ka dhigantahay sheekadu maalinta nebigu la jahray calayhi salatu wasalaam dacwada wa kaana wuxuu ahaa ninkaani min akrami qurayshin quraysh kuwa ugu wanaagga badan xasaban xagga nasabka wa akarihim kan ugu badan maalan xagga maalka wa acazihim kan ugu casiisan nasaban xagga nasabka taa horena waa xasaban xagga sharafta wa kaana wuxuu ahaa wa kaana wa wa kaana wuxuu ahaa jadiiran miday ku habboon tahay bihi cikrame bihida u celi an yuslima inuu islaamo waxay ahayd mid ay ku habboon tahay inuu islaamo ay dow tahay jadiir kamaa aslama nudaraa'uhu say u islaameen kuwii nudaradiisa ahay raggii la midka ahaa oo min amhaali sacdi bni abi waqaas ragga la midkaha la ayniga ahaa oo islaamay sidoodoo kale inuu islaamaa ku habboonayd oo laga filayy raggaa waxaa ka mid ahaa islaamay sacdi bni abi waqaas wa muscab bnu cumayr iyo wakayrihimaa raggaa labadaa kayrkood oo min abnaa'i albuyuutaati guryaha wiilashooda ah gulyi- guryihii almarmuuqati kor loo eegayey almarmuuqati lagu farfiiqayey kor loo eegayey guryaha muuqda reer hebel reer hebel dadka guryaha muuqda wiilashii joogay say u islaameen oo kale baa laga filayay ninkan fii makata magaalada maka dhexdeeda lowlaa abuu haddaan aabbihi jireen haddaan aabbihi jireenoo dee nebiga colla ah oo la la dagaalsanaa ilaa aabihii kama u tegi karine sida laga filayay sidaasay ahayd faman yakuunu kumau ahaanaya haadal abo aabbahaasi yaa turaa tolow tolow aabbihi kumau ahaa aabbihiis waa kuma aabbahaasi kee ahaa ou ninkaani la islaami waayey dartiis wiilashii kale markay islaameen innahu ninkaas aabbahaas jabbaaru makkata maka magaalada la yidhaahdo dictatorigeedii weeye alakbar weynaa ninkii ku amar taaglaynaya magaalada makaad aljabbaar ninka dadka jajabiyo gumaadoo laayo balaayadayo xukunka qallafsan baa la yidhahdaa waa dictatori wa zaciimu shirki shirkiga hogaamihiisi weeye aabbuhu zac- hogaamiyihii alawel hore horeeyey wa saaxibu nakaali jirdilka ninkii u saaxiibka ahaa weye dadku jir dili jiray nakaal waa ciqaabid cadaab daran buu dadka marin jiray alladii ninkaasoo imtixana allahu ilaahay imtixaamay bibadshihi isaga qabashadiisa iimaana almu'miniina mu'miniinta iimaankooda qabashada uu dadka qabanayo oo dhibayo baa ilaahay wuxuu ku itixaamay mu'miniinta dadkuu dhibay mu'miniinta la itixaamaya bal inay cadaabka inta ka baqaan iyo jirdilkiisa islaamka ka noqdaan iyo inay ku sugnaadaan fa habatuu muslimiintu waa sugnaadeen kama noqon wakhtabara bikaydihi wakhtabara ilaahay waa jirabay bikaydihi ninkaa dhagartiisa iyo makrigiisa sidqa almuuqiniina kuwa yaqiiniyey runtooda ayaa lagu jirabay inay ka run sheegayaan iyo in kale fasadaquu waa run sheegeen innahu ninka laga laga hadlayaayo abujahlin abujahal weeyaan wa kafaa intaasaa ugu filan cay innahu ninku abujahlin weeye wa kafaa kuna filan magacaaba ku filan muxuu yahay magaciisu abujahl war kaleba uma baahni jahliga abihi weeye wa kafaa magaciisaa ma ka garannay xumidiis kaarqaba inuu ahaa haadaa kaasi abuuhu horta waa aabbihiis amaa huwa ninkan laga hadlayo facikrimatu bnu abi jahl weeye almaqsuumiyu axadu sanaadiida qurayshin isaguna quraysh duqowdoodii mid ka mid ah ama odayaashoodii mid ka mid ah almacduudiina ee macduudiinta ahayee farakutiriska odayaasha waaweynaa wa abrasu fursaanihaa dagaalyahanadeeda ama farasleydeeda kii ugu cadcadaawaya abras kan ugu cadcad almarmuuqiina ee kor loo eegaya ama lagu farfiiqayay ragga ugu geesisan ee farta lagu fiiqo mid ka mida buu ahaa ninka la yidhaha cikrime wajada cikrimatu bnu abi jahl nafsahu naftiisa wuxuu ka helay madfuucan iyadoo lagu riixayo bixukmi zacaamati abiihi aabbihiis odaynimadiisa zacaama hogaamintiisa madaxtinimadiisa xukunkeeda sababkeed bisababi xukmi zacaamati abiihi aabbihiis hogaa zacaamadu waa madaxtinimadiis madaxtinimadiisa xukunkeeda darteed wuxuu naftiisa ka helay wiilku iyadoo lagu riixayo maxay ilaa munaawa'ati muxamedin moxamed inuu la collaytamo calayhi salatu wasalaam ninkan wuxuu arkay isagoo naftiisa lagu riixayay inuu nebi moxamed la dagaalo xikrimaha sababtu waa maxay waxaa ku kalifaya qoyska uu ka dhashay aabbihiis baa nebiga collo ah isaguna dee aabbihiis buu rabaa inuu difaaco marka isagoo aan nebiga waxba dhex marin buu wuxuu arkay naftiisii iyadoo iskaga khasban tahay si isagu is- u arkay in uu nebiga la dagaalamo maadaama aabbihiis ciidankan kale wato gaalada ah ninkaana isagaa dhalay cikrimaa la yidhaahdaa saasuu arkayba facaada rasuula nebigoo la collaytamay asha- sala allahu calayh wasalam ashadd alcidaa'i collaytankan ugu darnaan badan wa aadaa wuxuu dhibay asxaabahu nebiga asxaabtiisa afdaxa aliidaa'i dhibid midda ugu foosha xun afdax waa falxumu dhibid midda ugu foosha xun wa sabba ninkan cikrimaa wuxuu ku dul shubay cala alislaami iyo walmuslimiinaba min annakaali ciqaabid iyo jirdil wuxuu la dhacay muslimiinta maa shay qarat bihi ay ku qabowsato ay ku faraxday caynu abihi aabbihi ishiisu aabbihii wuxuu raalli ka noqday abujahl buu ku sameeyey islaamka iyo muslimiinta oo uu yidhi wiilkaygii baa tahay waa igu bannaanta mar haddaa saa u baabi'isay muslimiinta oo islaamka saa uga hortimid oo la dagaashay oo waxaa marisay yaa aabbihii wuxuu ku farxay buu ku dul shubay muslimiinta iyo islaamka walamaa qaada abuuhu aabbihii markuu hogaamiyey abujahl weeye macrakata shirki shirkiga goobtiisa ciidankii gaalada u dagaalamayay macrakada waa goobtii dagaalka shirkiga macrakadeeda markuu hogaamiyey yowma bedri maalintii beder abujahl markuu hogaaminayey ciidanka gaalada oo waaqsama uu dhaartay abujahl billaati waalcuza uu laatay iyo cuse laba sanam weeye oo ay caabudi jireen qurayshtu labadaa markuu ku dhaartay muxuu dhaartu tahay labadaasaan ku dhaartay wuxuu yidhi allaa yacuuda inuusan abujahl usoo noqonayn ilaa maka ilaa idaa hazama muxamadan muxamed inuu jebiye mooyaane ballan baan ku qaaday buu yidhi inaan maxamed maanta soo jebiye maa inaana maka dib ugu noqon meesha la jooga waa xagee waa meel beder la yidhaahdo aa meel beder la yidhaahdo meel dhexa ah meeshaa weeyaan dagaalkii beder baa ka dhacay meel maka u dhow maaha waa la durka madiine xaggeedaa la aaday nazala wanazala wuu degey ninka abujahlah bibedrin beder buu degey wa aqaama calayhaa wuxuu ku nagaaday ama wanazala nazala wanazala uu degey bibedrin oo wa aqaama calayhaa uu ku nagaaday alaaan saddex beri saddex beri uu ciidanka gaalada halkaa ku hayay yanxaruljazuura geela isagoo u gowracaya geela ayuu u gowracayay maalintii toban halaad sagaal halaad waa la qalayaa waa ciidan badan baa la wadaa kun iyo konton ama kun sagaal boqol iyo konton ciidan badan baa meesha maraya gaalada xaggeeda weeye saxaabadu ma badnayn wayashrabu geela u gowracay waayo oo wayashrabu lkhumuura waayo wayashrabu yanxaru wuu gowracay jazuur wayashrabu wuxuu cabayey alkhumuura khamrooyinka isaga iyo ciidankuba wa taczifu waxay u tumaysay lahu ninkan abujahl iyo ciidanka wato alqiyaanu hoballuhu alqiyaanu hoballadu gabdhaha hoballada ah bilmacaazifi durbaanada gabdhahaasna ciidankay dhiiri gelinayaano waa waxaan hadda gaalooyinka iyo dagaaladii marka la qaadayo qofku qolada maaragtay kuwa u heesay iyo kuwa u gabiya iyo kuwa u saxaafada waxaasuna ay soo kaxaysaan markaas waxaas ma jirine gabdhahaasaa jiray wax qaadqaadayo durbaanada garaacaya ciidanka dhiiri gelinaya lamaa qaada abujahl abujahl lamaadii hore iyadoo aan weli laga jawaabin baa lamaa kale laga daba keenay mar haddii duululfasli wax la yidhaahdo dhaco waa la ogolyahy lamaa qaada abujahl markuu hogaamiyey haadihi lmacrakata dagaalkan kaana ibnuhu wiilkiisan cikrimaa wuxuu ahaa cadudahu cududiisa alladii cududkaasoo yactamidu calayhi odaygu cuskanayo ilaa cududa saasaa loo cuskadaas gacantuu cuskanayo kaloo ka dhignaa wiilkaani wayadahu gacantiisa oo allatii gacantaasoo yabdishu biha wax ku qabsanayay odaygu walaakina laata sanamkii laata ahaa iyo walcuza lam yulabbiyaa ma ajiibin nidaa'a abijahlin abijahl dhawaaqiisii ma ajiibin ila abijahl iyagu ku dhaartay haddou ku dhaartay labadaas sanam ila waxba ma ogee abijahl waxba dhawaaqiisii kamay soo qaadin labadan sanam waxumay qaban liannahumaa labadan sanam laa yasmacayna waxba maqli maya maba ogaba waay walam yansuraahu umay gargaarin labadan sanam hu abijahl fii macrakatihi dagaalkiisa liannahumaa labadan sana caajizaani kuwa tabar gabay wey tabar ma leh waxay u gargaaraan tabar ma leh waa caajizaani kow fakharra waa dhacay ninkii la dhihi jiray abu jahl sariican xaalu yahay mid la legday duuna bedrin beder sokadeeda halkaasaa lagu dilay halkaasuu ku dhintay laba nin baa dilay nin baa markii hore lugsaa u fininiyey kow ninka kalena waa sii waa ugu tegey markii dambena cabdullaahi binu mascuud baa yimid oo sii dhidib tiray oo nin aada u gaaban oo awood yar ahaa cabdullaahi binu mascuud oo aada u taagi yar waa halkaa laabta inta kaga fadhiisay baa marka abujahl oo dee naftu kasii dhacaysa wuxuu yidhi bal maantana waa ii dambaysa nin iska beerqoti ahoo beeraley ah oo loo qatalani hayru akaarin buu yidhi nin aan beerqoti ahayn hadduu idili lahaa waxbay ahaan lahay oo marka markaasuu yidhi maxaa filanaysaa wuxuu yidhi wa- wahal fooqa rajulun qatalahu qowmuhu nin qoladiisa disha wax ka badan mayaa haysaa buu yidhi haddii lay dilo nin tolki dilay baan ah wax kaloo meesha yaal ma jiraan markaasaa cabdullaahi binu mascuudna wuxuu ku yidhi walle maanta waxaad waxaa hadlaya abujahl wuxuu yidhi walle maanta waxaa kordhay buu yidhi meel meel baa fuush halkaa laabta waa ka fuulay meel aan la taaban jirin baad maanta dusha uga baxday buu yidhi oday balaa buu ahaa dhib badan marka qisadaas way dheertay cabdullaahi binu mascuud markii la gaaray meelahaasa lagu arkee so waa soo marna waxa weeyaan waxaa dhacday ninkaani wuxuu sameeyey halkaasaa lagu dilay wa ra'aahu ibnuhu wiilkiisi baa arkay cikrimatu bicaynayhi labadiisa indhood buu wuxuu ku arkay aabbihiis wal xaal rimaaxulmuslimiina muslimiinta waramadoodii tanhalu ka wabxayso min demihi dhiiggiisa waramadu iyagoo ay isku dabamarayaan aabbihii dilkiisa buu indhaha saara ninkaan isagaa wiilkiisu buu meesha ku arkay indhahu saara khatartaas buu aabbihiisa waramadu isku dabamarayaan buu indhaha saara cabdullahi bin mascuud dib baa noogu imaanayaa insha allahu tacaala wa samicahu wuu maqlay biudunayhi labadiisa dhagood buu ku maqlay cikrame walxaal huwa isagu aabbihiis yudliqu uu sii daynayo aakhira sarkhatin cabaatii u dambaysay taasoo infajarat ay macnaha infajarat ay kala qaadantay canhaa qayladaas shafataahu labadiisa bushimood qayladii ama cabaad taa dhehday sarka waa qaylo qayladii ama cabaadka u dambeeyey oo bushimihiisu ku kala qaadmaan oo aabbihii ka soo baxa markii aabbihii ay ka soo baxaysay cikrama waa maqlay aabbihiis cabaadkiisuu maqlay kelimadii u dambeysay waaye caada cikrama waa noqday ilaa maka u noqdo bacda an khallafa intuu uga tegey gadaal intuu gadaal yeelay juhata sayidi qurayshin quraysh odaygoodii meydkiisii juhadu waa jirkiisi iyo meydkiisi fii bedrin beder xataa aabbihiis wuu qaadan waayey meydkiisii sababtoo ah muslimiintii baa meesha jooga waana laga adkaaday ciidankii gaalada iska daa wax kale aabbihii meydkiisi wuu ka cararay faqad acjazathu way ka cajisgelisay hu cikrame alhaziimatu jabiddu can an yadfara inuu ku guulayso bihaa juhada u celi bihaa juhada meydka aabbihiis xataa inuu qaato jabiddaa u suurtagelin weyday liyadfanaha inuu kusoo aaso fii maka intuu meydka qaato inuu maka kusoo aaso waa u suuroobi weyd wa arqamahu wuxuu ku khasbay hu cikrame alfiraaru cararku calaa tarkiha meydkaa inuu uga tago lilmuslimiina meydka aabbihiis muslimiinta uga carar fa alqowha muslimiintuna waxay ku tuureen filqaliibi godkii goofka ahaa raggii meeshii lagu ceelkii lagu gurayey iyagoo meyda ilaa baktigooda iyo meydkooda waxaa ka dhalanaya bakteriya iyo cudurro iyo caafimaad daro islaamkuna caafimaadka aad buu ugu dadaalaa markaasaa waxaa la yidhi halkaan godkaan ha lagu rido god baa lagu rido odayaasha koo waa lagu asturo godkaa markay muslimiintu ku rideen waa macal casharaati tobannaan nin macood oo la laayey oo gaalo ah buu ka mid ahaa odaygu kuwaasoo min qatlalmushrikiin mushrikiinta kuwii laga laayey ah wa ahaaluu waxay ku hoobiyeen ahaaluu waay waxay macnaha ku aaseen calayhaa dusheeda godkaas arrimaala bacaad dee markii meydkii meesha lagu guray ahaaluu calayhaa badeeladii iyo wixiibaa saas loogu aas waa lagu gembiyey ciid ama bacaad baa lagu shuba wa mundu daalika alyowmi maalinkaas laga bilaabo aabbihii halkaa la geshay asbaxa licikrimata cikrimo bini abijahal waxaa u ahaaday maca alislaami islaamnimada maceeda shanun aakharu shani kale mowqif kale buu qaatay maxaa yeelay faqad kaana awal wuxuu ahaa yucaadiihi islaamka mid la colaytama fii baadi'i lamri amarka bilowgiisii hore xamiyatan ukululaansho liabiihi aabbihiis darti markii hore islaamka wuxuu la dagaalamayay aabbihiis oo madax ahaa inuu difaaco oo dhanka aabbihiisa uu ka soo jeensado waagii hore saasuu ahaa fa asbaxa hadda wuxuu ahaaday yucaadiihi mid la colaytamaya alyowma maanta islaamnimada fa'ran aargoyn lahu aabbihii u aargoynayo hadda colaad kalaa ku biidhay tii hore hadda wuxuu leeyahay aabbahay baan u aargoynaya oo u aaraya colaaddii hore tanaa ugu darmatay wa min hunaa sidaa darteed wa min hunaa halkaa laga bilaabo wa min hunaa sidaa darteed imbaraa wuu soo baxay cikrimatu baa soo baxay imbara waa soo baxay cikrimatu iyo wanafarun koox oo miman ka mida qutila aabbaa'uhum aabbayaashooda lagu laayay fii bedri isaga iyo rag kaloo aabbayaashood beder muslimiintu ku laayeen baa soo baxay yu-arisuuna iyagoo hurinaya naaralcadaawati colaadda iyo cadownimo naarteed iyagoo hurinaya fii suduuri lmuslimiina fii suduuri iyagoo hurinaya cadaawad fii suduuri lmushrikiina gaalada laabahooda raggii aabbayaashu la laayey gaaladii bay u sheekaynayaan laabta gaalada waxay gelinayaan colaad war meesha naga kiciye colaadda ayaa la colaynayaa calaa muxamedinna la colaytanayo alcadaawa ku xir naara alcadaawati cadaawad naarteed fii suduuri lmushrikiina inay hurinayaan calaa muxamedinna lala colaytamo muxamed dushiisa sala allahu alay slam wayudrimuuna waxay hurinayeen jadwata fa'ri aargoosiga dhimbishiisa dhimbil ama ama dhuxul mataqaan dabshidan dhuxusha laga qaado ama dhimbil aargoosiga dhuxushiisa ama dhimbishiisa ayay hurinayeen fii quluubi almawtuuriina kuwii la gabawaray qalbiyaashooda oo min qurayshina kuwii la gabawaray maxaa looga jeeda almawtuur wayaale man qutila lahu qatilu dadkii dadkooda la laayey wey waa la gabawaray kuwii la gabawaray ama kuwii la laayey waa dhihi kadha haddaad soomaaliya dhib yarska rabtid kuwii la laayey ama kuwii la gabawaray aabbayaashood la laayey kuwa iyaga ah weeyaan kuwa ay kicinayaan leeyihiin hebel baa laydinka dila xataa kaanat colaadaasi waxay gaarsiiyeen dadkii oo dhan gaalada ahaa xataa kaanad ilaahay ka dhacday waqcatu uxudin dagaalka uxud beder waa sanadkii labaad sanadkii saddexaadna uxud baa dhacaysa gaaladii bay soo kiciyeen soo kiciyeen soo kiciyeen colaad qalbiga u geliyeen dadkii waxaa abaabulaya hormood u ahaa aabbayaashood beder lagu laayey dagaalkii uxud baa dhacay kharaja waa soo baxay cikrimatu bnu abi jahl ilaa uxudun uxud baa u soo baxa wa akhraja macahu maciisana wuxuu soo saaro soo kaxaysay zawjatu zawjahu xaaskiisii umma xakiim baa la dhihi jiray litaqifa inay istaagto gabadhaani maca niswati haweenka macooda haweenkii almawtuuraati raggooda la laayey ama la gabowaray dumaradii ragga laga laayay beder dumarkaa inay ka mid noqoto ilaa iyadaba waxa weeyaan ninka qaba aabbihii oo abijahlaa la dilay yaa uu soo kaxeeyey fii bedri waraa'a sufuufi safafyaalka gadaashooda inay la istaagaan dumarkaani ragga meeshay ka dagaalamayaan sabkaas dambey istaagayaan wa tadriba inay garaacdo gabadhani macahunna dumarkaa macooda cala dufuufi durbaanada taxriidan kicin darteed liqurayshin quraysh lagu kicinayo cala alqitaali dagaalka dagaalka quraysh lagu boorinaya taxriid waa boorin iyo kicin ilaa dumarkii baa xataa maanta meesha jooga hadii layaa ninku carari maayo moogta maxaa dumarkii meesha soo dhoobeen wa tahbiitan iyo sugin sugid darteed lifursaanihaa quraysh farsa fardoolaydeeda ragga farsyaqaanadeeda in la sugo idaa waktiga xadaadhum iyo geesiyaasheeda idaa xadaadhum markay ugu sheekayso hum raggaas anfusuhum naftooda bilfiraari cararid markay raggu arkaan arrintu inay darantoo dabca inay caradaan inay naftoodu sugnaato intay xagga fiirshaan dumarka arkaan bay isdhahaan ama dhaqaaqi ka dhaan iscararin bay dumarkii meesha u keeneen wajcalat quraysh quraysh waxay yeeshay calaa maymanati fursaaniha fursaanteeda xaggeeda midig ciidanka midigtaa wey ee fardoolayda ah khaalid bin weliid oo marka aan islaamin baa la yidhaha ciidanka adaa hogaamiye ah nin ka dagaal badiyana lama sheegin cumar mooyaane wa calaa maysaratihim dhanka bidixdina waxay u dhiibeen ciidanka cikrimata min abi jahl dhanka labaadna waxa la yidhi ninkaan ka hadlayn hadda cikrimaa adaa hogaaminaya waa dhanka bidixda wa ablal faarisaani labadan faaris waxay muujiyeen waa cikrime iyo khaalid almushrikaani markaa gaala almushrikaani labada gaal lahaa fii daalika alyowmi maalinkaas kabacdi labada waa islaameen ha ku fogaane waa fiicnaadeena maalinkaas labadaas ninoo markaas mushri laba mushrig ahaa waxay muujiyeen balaa'an wacdare ama balaayo balahaasoo rajaxa rajaxay yaa kafata qurayshin quraysh kafadeeda rajaxay calaa muxamedinna ka rajaxay nebi maxamed iyo asxaabi kafadoodee waa garanaysaa meeshii culays ku badan yahay hoos aada moogta kafadoodii macnaha labadaanin dagaalkay qaadeen waxay macnaha guul siisay weeye kafadii gaalada midig iyo bidix bayna ka dagaalamayaan markaasaa saxaabadii iyo ciidankii nebi watay bay markaas dhibaato badan gaarsiiyeen taasi markay dhacday arrintaasay muujiyeen balaa-antu waa maxay wacdaray muujiyeen weeye balaayay muujiyeen weye waa iska belo waxaqaqa wacdarahaasi wuxuu kaloo muujiyey wuxuu xaqiijiyey lilmushrikiina gaalada an nasra alkabiira nasri weyn gacan ku haynaya guul buu u soo jiiday oo mimaa an nasrigaasi jacala ka yeelay abaa sufyaan yaquulu inuu maalintaa dhaho mimaad waa bayaaniyo oo mimaa ku bayaansan jacala abaa sufyaan ka yeelay yaquulu inuu maalintaa dhaho inta faraxu ka batay haadaa maan maalinkaani biyowmi bedri yowmun oo biyowmi bedri maalin u beder u dhiganta wey maalin maalin u jar bay ka dhiganta wixii bederna gaaray toddobaatan oday baa lagu dilay beder oo gaalaa ma ogtaha toddobaatanna waa laga qabtay gaalada marka maalintii maantaan kaga seexan karnaa bay ka dhiganta aan kaga sabri karnaa intuu faraxu ka batay abu sufyaan oo hogaamiyaha guuda wuxuu yidhi haadaa maalinkaani biyowmi badrin muqaabilun biyowmi beder wa fii yowmi alkhandaqi maalintaasna cikrame halkaasoo dagaal adag muslimiinta iyo dhibaato gaarsiiyey maalintii khandaqa madiina la go-doomiyey gaaladu yowma alaxsaab xaasara almushrikuuna gaaladu waa cunaqabateeyeen ama waa shareen waa go-doomiyeen almadiinata magaalada madiina ayaaman dawiilatin maalmo mar dheer fanafida waxaa dhammaaday sabru cikrimata min abijahl maalmo badan markii magaalada go-doomin lagu hayey tarajayna inta la qoday oo salmaan alfarisiir halkaan ha laga qodo gaalada fardaheedii soo jiiri waayeen cikrime waa sabri waaye inuu iska fadhiyo ragga qaarba waxay dhammaantoo dham halkaan iska taagnaanana aan ku meesha ku dhaqaajinno cikrime waa fadhin waaye wadaaqa darcan laab ahaanna waa u ciriiriyame bilxisaari go-doominta iyo korfadhigaas fa nadara wuxuu fiiriyey ilaa makaanin makaan dayiqin ciriira oo min alkhandaqi khandaq iyo tarajaygii ka mid a meel farasku ka boodi karo meesha ugu gaaban ah buu fiirsada godka wa aqxama waaye wuxuu jiirsiiyey aqxama wuxuu geliyey jawaadahu faraskiisii buu fiihi meesha ciriiriga ah jiirsiiyey fajtaasa waa gudba farasku saas hadduu doon u boodaya moogta meeshuu ka boodi karo markay ku timaado boosha meeshiibuu faraskii jiirsiiyey uma ijtaazahu waxaa jiiray waraa'ahu gadaashiisa bidcatu nafarin dhowr qof fii ajra'i muqaamaratin isbiimayn midda u khatar badan fii ajra'i muqaaramatin isbiimayn midda ugu geesinimo badan ugu dhiirasho badan ajra midda isbi muqaamara waxa la isbiimayn midda ugu dhiirasho badan taasoo dahaba uu ku tegay markay isbiimeynayeen daxiyatahaa daxiyadeedii yaa daxiyatahaa waxaa ku tegey nafti huradnimadeedii daxiyatahaa nafti huradnimadeedii ama muqaabalkeedii waxaa ku tegey camar bnu cabdi wuddin alcaamiriyu nin la dhihi jiray ilaa ninkii bohol ka boodo faraska ka dhaca meesha ku dhimanayaay Ah, meesha ay jiireen rag isbiimeeyey bay ahaayeen camar bin cabdiwuddin alcaamiriyu alqurashiyu oo ragga fardoolayda aada uga caanbaxay geesnimadu ahaa ninkaasaa ku dhintay waay dee meesha wuu jeera meesha kuma dhicine markuu xaggii muslimiinta raggan u gudbeen cali ibnu abi aalib baa usoo bambaxay cali sayid cali baa dilay ninkan ayb amaa huwa cikrime falam yunajihi ma badbaadin maalintaa ila alfiraaru carar mooyaane sidii maalintii beder ba u cararay aabihii markii la dilay maalintaanna waxaa weeyaan farac dilo ku baxsan waa cararay orod buu ku badbaaday cikrime maalintaasna saas sameeyey wa fii yowmi اlfatxi weli ma islaamin maalintii maka la furanayey ra'ad qurayshun quraysh waxay aragtay allaa qibala lahaa wax awooda inuusan uusan iyada u ahaan lahaa quraysh bimuxamedin moxamed iyo asxaabi inaysan awoodu hayn waxay ogaadeen inaysan maanta ciidanka soo kordegay maka oo nebi moxamed hogaaminayo iyo muslimiinta aysan iska celin karin faazmacat waxay go-aansatay azmacad waa maxay waxay qaraar ku qaadatay azmacat bimacnaa waxa weeyaan qararad waxay hoosta ka xariiqday dhahanadda soomaaliga socda waxay macnaha qaraar ku qaateen go-aansadeen calaa an tukhaliya inay quraysh u khaali yeesho u bannayso lahu moxamed asabiila waddada ilaa makata ugu wadaa ha laga horwareego yaan lala dagaali sababtu waa maxay waqad acaanaha waxaa quraysh ugu kaalmeeyey cala itikaadi qaraarihaa go-aankeeda inay qaadato waddada inay bannayso go-aankaa inay qaadato waxaa ugu kaalmeeyey maa carafatu quraysh waxay ka ogaatay waxay ogaatay oo ah min anna rasuula nebiga calayh salatu wasalaam amara inuu amray quwaadow hogaamiyaashiisa dagaalka allaa yuqaatilu inaysan la dagaalamin ilaa man qaatalahum qofkii la dagaalamo min ahli maka qofkii reer makaado nebigu wuxuu yidhi idinla dagaalamo maahe qof kale hala dagaalaminen meeshu waa xaram lama rabo dagaal ciddii idinla dagaalanta keliya la dagaalamo marka quraysh baaqaasi ogaatay in nebi moxamed amray hogaamiyaasha qof aan la dagaalamin inaysan la dagaalamin marka waxay dhaheen maan waddada u bannayno haddaynaan la dagaalamin soo noolaan mayno badbaadi mayno ha waddadaan u bannayno waana la cayrsanayaa mada laakina cikrimata bna abi jahl iyo wanafaran koox oo macahu la socday kharajuu way ka baxeen kharajuu waxay ku baxeen kharajuu waa baxeen calaa ijmaaci qurayshin quraysh go-aankeedii ijmaac waa maxay go-aankii lagu midoobay oo laysla qaatay qaraarkii laysla qaatay bay khilaafeen wey ijmaaci ba qofkaa ka baxay soo lama dhaho ijmaacii bay ka baxeen go-aankii laysla qaatay cikrama iyo rag kale watasaddow waxay hor istaageen watasaddow waxay ishortaageen liljeyshi ilkabiiri ciidankii weynaa ee muslimiinta fahazamahum maalintaa iyaga waxaa jebiyey khaalid binu welid oo hadde hadda khaalidiyo wataa mataqaanaa ciidan muslimiinoo wataa maanta waagii hore cikrimahan hadda khaalid hortaagan iyo cik iyo cikrima waa iyagii ciidanka midig ee bidix ka dagaalamayey laakiin maanta khaalid waa ka baxay barnaamijkaas cikrime waxaa jebiyey iyo raggii la socday khaalid bin welid fii macrakatin sagiiratin dagaal yar oo dhacay dagaal yar buu xoogaa aan weyneyn buu ku jebiyey qutila fiiha lagu dilay man qutila wixii la laayo minhum ka mid ahaa raggaas walaada waxau magan galay walaada bilfiraari carar waxaa magan galay man duul amkanahu lfiraaru carar u suuroobay qofkii cagaha wax ka degi karayna waa cararay oo uu ka cararay khaalid wa kaana fii jumlati lfaariina kuwa cararay jumladooda waxaa ka mid ahaa cikrimatu bni abi jahl maalintaasna ragga cararay oo fakaday oo badbaaday cikrimaa ku jiray waa dhowr jeer cinda daalika arrinkaa agtiisa markii maka la qabsaday usqida waa la shallaysiiyey shallaytu fii yaddi cikrima cikrima gacantiisa gacantuu qaninay wey xanaaq maantana wuu cararay colaaddii hore waa ku jidhay aabbihii waa la dilay isaga dhowr jeer oo khatar galay waxa weeyaan raggii la socday waa la laayey magaalada u dambaysa oo maka weeye magaaladu ay ku dhasheen fa makatu magaalada maka nabat nabat way tuftay bihi cikrame bacda an khadacat intay hoos timid lilmuslimiina an khadacat intay u khuduucday magaaladii maamul hoos yimaada waa la yhahda magaalo fulaan waxay u khuduucdo hoos joogtaa maamula magaalo hebel waxaa maamula maamul hebel bay hoos timaadaa waay warasuulu nebi moxamed salawaat ullaahi caleyh cafaa waa iska cafeey caman salaf camaa salafa wixii hormaray min qurayshin quraysh xaggeeda ka soo yimid tijaahow nebiga xaggiis wax allaale wixii quraysh dhib kaga yimid nebiga min bilow ilaa dhammaan nebigu wuxuu yidhi waa iga saamaxo maka haddaan maanta nimid qurayshna deganayd cidaan ka aarsanayno iyo cidaan dhahayno waxaasaa nagu samaysan iyo saxaabaa dhibteen ama dartiin baan uga hijiroona meesha ma jidho waa cafis laakinahu nebigu istanaa minhum ragga la cafiye wuxuu ka soo reebay nafaran koox oo samaahum oo magacaabo magac dhabay rag aan la cafinayn baa jirou yidhi nebigu wa amara biqatlihim wuxuuna amray raggaa in la laayo wa in wujiduu haba la helo taxta astaarilkacbati kacbada sharafta badan daaheeda iyagoo saa ugu dhegan kacbada hadday magan galaan xataa halagu dila ba yidhi kuwa iyaga ah cafis ma leh meel allaana meesha galaan guriga ilahay hadday tagaan wa kaana fii daliicati haaulaai nafari kooxdaa iyagaa caaradka waxaa kaga jiray aan la cafinin cikramata bni abi jahl ninkaanaa ku jiray la yidhi cafis ma leh bilowga hore raggaa horay laga magacaabo ku jiraa lidaa lidaa sidaa darteed mar hadduu ogaaday in isagu la goobayo tasallala waa dusay cikrame mutakhafiyan xaalu isqarinayo min makkata magaalada maka u ka dusay waa baxay wayamama wejha wejigiisana wuxuu u jiheeyey shadra alyamani yaman jihadeeda buu wejiga saar ide cille lam yakun lahu uma ahaan cikrame malaadun meel uu magan kalo ilaa hunaaka yaman mooyaane yaman inuu fooda saara maaha meel kale oo isdhaho magangelya ka helisaa ma jirin magangelya siyaasadeed bay dhahaan maanta magangelya helisaa meel uu dhahayo ma jirin cinda daalik arrinkaa agtiisa madad waxaa tagtay ummu xakiim oo iyay ahayd zawju cikrama bin abi jahaal xaaskiisi wey ninkan cararay xaaskiisi gabadhaasi waa soo tagtay waxaa kaloo soo degay waxaa soo tegey waa hindu bintu cutbata gabadh hindo bintu cutba la dhihi jiray waa hooyadiis abu sufyaan baa qaba hooyadiiyaana ku dhihina macnaha waa mucaawiye hooyadiis abu sufyaan baa qaba mucaawiye hooyadiis weeye ninkan isagaan ka sheekeynana waa cikrama bin abi jahaal isage isaga xaaskiisii iyo hindu bintu cutbata waaye gabar la dhihi jira waa gabadhii xamse markii la dilay beerkiis la soo baxaysay waaye labadaa gabdhood waa soo tageen ilaa manzili rasuulilahi nebi maxamed gurigiisi bay yimaadeen salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wa macahumaa labadaas gabdhood waxaa macooda ahaa cashru niswatin toban haweena oo maxay rabaan liyubaayicna nabiya nebi maxamed inay la mubaayacoodaan calayhi salaam odayaashii qabay iyo raggii qabay qaar baa haddee saxaabay noqdeen abu sufyaan waa islaamayoo cikre ninka mucaawiya waa islaamayoo waxa weeyaan gabdhahani laftooda dhibaato badan bay islaamka qaarkood u geysteen laakiin hadda waxay rabaan inay nebiga la mubaayacoodaan fadakhalna caleyhi nebiga usoo galay wa cindahu nebiga agtiisa waxaa joogay markii loo soo galay itnaani laba oo min aswaaji xaasaskiisa ah iyo wamnatu gabadhiisii faatimatu faaimo ahayd faaimo iyo gabdhaha haddaad rabtay taariikhdooda waxaa jira kitaab la yihahdo suwar min xayaati saxaabiyaat hadda kan waa suwar min xayaati saxaaba waa ragga keliya marka mid waxaa jira gabdhaha saxaabadaana laga qoray sheikhaana ka qoray gabadhani waxay samaysay tobankan dumarkaa iyo labadaas waa yimaadeen nebiga laba xaas baa la joogay iyo faatima iyo wa nisaa-un dumar kaloo min nisaa'i bani cabdilmudalib qoyskii nebiga reer bani cabdilmudalib dumarkoodii ah fa takalamad hindu hindaa hadashay walxaalihiya iyadu mutanaqibatun ay niqaabs niqaabaysan tahay niqaab ay xihan tahay wejigu u qarsoon yahay niqaab bay xirnayd waaye nebiga ka yaxyaxaysaa maxaa yeelay adeerkiis nebigu jeclaa xamse bin cabdilmudalib gabardhii qalatay bay ahayd jirkeeda macnaa ku falaaday maalintii uxud oo nebigu aada uga xumaaday calayh isalaat salaam marka wejigay qarsatay saan loo garan markay nebiga u timid way la hadashay wa qaalad waxay tihi yaa rasuula allah alxamdu lilaah allah mahadle aladii adhara addiin ilaahay diinka muujiyey aladii diinkaasu ikhtaarahu linafsih ilaahay naftiisa u doortay wa innii aniguna la as'aluka waxaan ku weydiinayaa an tamasanii inay maanta i taabato raximuka qaraabanimadaadu inay igu taabato bikhayrin wanaag maanta qaraabanimadaadu waxaan rabaa inay khayr igu taabato oo maanta si weji fiican layla qaabilo mucaamalo wanaagsan oo qaraabadnimada ina ina ka dhaxaysa laigu tixgeliyo aan waxba la ii raacin fa innii anigu maanta imra'atun baan haweenay mu'minatun mu'minadoo musadiqatun rumaysay istaasa isku dan weli lama yaqaan miday tahay intaa markay tiri uma kashafat can wajha wejgeedii bay ka qaadday niqaabkii waa ismuujisay wa qaalad waxay tihi hindu bintu cutbatana waan ahay yaa rasuul allah waa gabar caanoo la yaqaan dee odayga quraysheed oo dhan xaaskiisi weeyeyso abu sufyaan hinda bintu cutbaan ahay bay tiri waaya faqaala laha rasuul nebigu wuxuu ku yidhi calayh salatu wasalaam marxaban bik soo dhowow soo dhowow faqaalad waxay tihi wallaahi yaa rasuul allah maa kaana ma ahin calaa wejhi alardi dhulka dushiisa beytun guri axabu ilaya la iiga kalgacal badan yahay min an yadilla inuu dulloobo min beytika gurigaada guriga aan ugu jeclaa inuu dulloobo waa gurigaada awal walaqad asbaxtu hadda waa waabaris walxal maa calaa wajhi lardi dhulka dushiisa uusan ahayn beytun guri axabu ilaya la iiga kalgacal badan yahay min an yaciza inuu cizoobo sharaf yeesho iyo maamuus min beytika gurigaada maanta gurigaan sharaf ula jacayl badnahayna waa gurigaada ilaahay baa hal mar qalbigeeda wanaajiyey waaya faqaala rasuul lahi wuxu uhi sal alla alay waslam waziyaadatan ayda iyo weliba u yidha dheeraad jacaylkaasi waa kugu sii badan doonaa hadda bilow baa tahay waziyaadatan ayda dhibna waa kaaga sii kordhayaa buu yidhi jacaylkaasi uma qaamad way kacday umu xakiim gabadha hadday hadalkeedii ridatay gabadhan kaloo cikrama xaaskiisa ah waa kacda zawji cikrama bin abi jahl fa aslamad waa islaamta towxiidkay ku dhawaaqda waqaalad waxay tihi yaa rasuul allah qad haraba minka waxaa kaa cararay cikrimatu ninkii cikrama aha waa cararay adowna kaa cararay ilal yamani buu u cararay khowfan cabsi uu ka baqayo min an taqtuloo inaad dishid labayadii lagu soo saaray ragga la aan la cafinayni faaminhu nebi allow ninkaa ammaan yeel ammanaka allahu ilahi ha ku ammaan yeele ninkaa nabadgelyo maanta si faraha ka qaa faqaala calayhi salaam wuxuu yidhi huwa aaminu haye waa kaa yeelo yidhi waa aamin intaasaa ku filan fakharajat min saacatiha isla markeedii bay gabadhii baxday fii dalabihi ninkeedii raadintiisiiba u baxday wa macahaa waxaa la socday ghulaamu wiil oo lahaa u ahaaday ninkaasoo ruumiyun reer ruuma ruumi ah wiil reer ruuma oo addoona ghulaam waa addoon bay kaxaysatay falamaa awqalaa markay ku fogaadeen fi dariiqi waddada gudaha u galeen cidla ciirsilam yaa la yidhahda meel fog ay marayaan raawadahaa addoonkii wuxuu ka doonay gabadh raawadahaa waa damaaciyey haa gabadhan algulaamu addoonkii baa ka damaaciyey can nafsiha nafteeda gabadhii wuxuu damcay inuu macnaha faraxumeeyo kubsiiyo balaayo buu damca waa ninkay wadatay oo addoonka ahaayoo ay rabtay inay sii wehsho fa jacalad waxay gudagashay tumaniihi inay meermeerinayso wa tumaadiluhu ay tumaniihi inay maaweelinayso wa tumaadiluhu ay meermeerinayso hayana soo socosii nakeen soo soco adigu sheeke unbay ku dhaafisay waddankii xataa qadimada ilaahay uga soo gashay calaa xayin qabiilo oo min alcarabi ah oo kamana hor imaan xumaanna uma ogolaan waxa weeyaan aan soconnodaas unbay ku wadi markay soo gaadhay meel qabiilo carab degan tahay fastacaanad way ka gargaar dalabtay waa ka caawin dalabtay hum qolada carbeed caleyhi ninkan waa ninka iga qabta bay tiri ninkan daalimka ah maanta xumaan buu iga doonay fa awhaquuhu waa xireen diblaa loo xira wa tarakuuhu wayna ka tageen indahu cindahum agtooda ninkii inta la xiray baa meesha looga tegay addoonka iyadii waa socotay wamadad hiya iyadii way istogtay ilaa sabiiliha wadadeeda xataa adrakat ilaa ay ka gaadhay cikrama ninkii la dhihi jiray xaggee cinda saaxililbaxri badda xeebteeda isagoo jooga fii mandiqati tihaama gobolka tihaama la yidhaahdo walxalow ayuu faawid oo la gorgortamayo nuutiyan nin naaquuda ah doonyaha kuwa kaxeeya mataqaan naaquuda la yidhaahda nin macnaha badmaaxaho kuwa bixaartaaya bixaari ah bad badmareen oo buu la gorgortamay ninkaasoo musliman muslima oo ragga doonyaha dee wato kireeyaa muxuu kula gorgortamay calaa naqli inuu qaado ni iqaad yamani geh carar baan ahay wanuutiyu ka naaquudahan yaquulu lahu wuxuu lahaa akhlis xataa anqulaka aan ku qaade ikhlaas samee war muxuu yahay ikhlaas faqaala lahu cikrama wuxuu yidhi wakayfa ukhal ukhlis yaa see u ikhlaas samaynaya ikhlaasku waa maxay akhlis lilaahi bay ka dhehen camalkaada ilaahay u baraxta ilaahay isku dhib aan ku qaade see see u- kayfa ukhlis see maxaan sameeyaa see u khaalis yeelaa qaala wuxuu yidhi ninkii badmaaxa ahaa ee macnaha naaquudaha taquulu waxaad dhahaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulu llah kelimaddaa dheh doonta waa ku saarayaa faqaala cikrima wuxuu yidhi maa harabtu kamama soo cararin ilaa min hada waxaan qax la ahayba waa kelimadaas aan ka soo cararay makoo dhan iyo tolkay iyo meel kasta maxaan la soo jiiro uga soo cararay waxaan ka cararayaba waaba kelimadda ay sheegaysa lafteeda xagee baa nula imaadaa wa fiimaa humaa kadalika xillay sidaa isku hayaan labadii cikrame iyo ninkii naaquudaha id aqbalat waxaa halkaa ka soo muuqatay umu xakiim baa soo qaabishay calaa cikrima bay soo qaabishay wa qaala waxay tihi yabna cam inaadeer ji'tuka waxaan kaaga kaaga imi min cindi awsalin naasi dadka kan ugu xiriirin badan agtiisa baan ka socdaa maanta wa abari nnaasi dadka kan ugu baarinimo badan wa khayr nnaasi dadka kan ugu khayr badan min cindi muxamed bni cabdillaahi baan ka socda maxamed bni cabdillaahi baan ka maanta ka socda waqad istaamantu laka waana kaaga ammaan dalbay laka adiga minhu nebi maxamed faamanaka waa ku ammaan yeelay falaa tuhlik nafsaka naftaada ha halaagin joog faqaala wuxuu yidhi anti ma adiga kallamtihi maxamed la hadlay ma adiga laftaada la hadlay qaalat nacam bay tiri anaa kallamtu anaa la hadlay faammanak waana ku ammaan yeelay wax ku taabanaya ma jiro wamaa zaalad kama zuulin gabadhaani bihi cikrame tu'amminuhu inay ammaan yeelayso watuda- watuda- watudam'inuhu ay xasilinayso dejinayso xataa caada macaha ilaa uu la noqday doontii iyo naaquudihii waa la iskaga tegay dib bay u celis qof cajab badan bay ahay uma xadaatu waxay u sheegtay markay sii socdeen xadiia ulaamihimaa buu meesha qoray laakiin waxaa ka fiican xadiia ulaamiha cid qodhay ma haysaan xadiia ulaamiha addoonkeeda hadday awal wada lahaayeenna malaha ulaamihima waa la dhihi karaa laakiin iyadaa wadatay xadiia ulaamiha addoonkeeda warkiisii iyo sheekadii ad- ninkay wadatay uu damcay ayay u sheegtay addoonkii aruumiyi ruumigaha fa mara waa soo maray cikrame bihi addoonkii waqatalahu waana dilay qabla an yuslima intuusan islaamin markaa tiri ninkan baa dhexda damcayn uu ii galo addoonkii ila socday buu xanaaqay meeshii reerkii qoladii meesha ku xirxirnaa uu sii maray horey buu usii dilay horeyna waa u socday laa weli ma islaamine wa fiimaa humaa fii manzili iyagoo meel degay ninkan cikrima iyo xaaskiisa manzilkaasoo nazalaa bihi ay degeen fi dariiqi waddadii la hayay araada cikrima ka doonay araada cikrima wuxuu doonay an yakhluwa inuu la gaar noqdo bisawjihi xaaskiisa inuu la gaar noqdo waa maxay reernimo xaaskiisa inuu la kulmo faabat waa diiday daalika arrinkaa uu damcaya ninkan ashadd alibaa'i diidid midda ugu darnaanshaha badan wa qaalad waxay tihi ina anugu muslimatun baan ahay wa anta mushrikun adna gaal baad isma taaban karno fatamallakahu ninkii waxaaba milkiyey oo qabsaday cikramaha alcajabu yaab xaaskiisii baaba isku diiday oo tiri laba diinoodaan kala haysanaayoo laguma ogola waaba yaab wa qaala wuxuu yidhi ina amran arin yaxuulu kala celinaya duunaki adiga iyo wa duuna alkhalwati isla cidloobid bii aniga ayla cidlootid inaan isku qaali noqoto noqono arrinkeena kala mancinaya la amrun kabiirun wey waa arrin weyn waa wax yaab leba yidhi maanta tan yaa arrinka isku keen diidaya oo aada gashay falamaa danaa cikrima markuu usoo dhowaaday min maka qaala rasuulu nabigaa yidhi calayhi salatu wasalaam liasxaabii wuxuu ku yidhi sayatiikum cikrima idiin imaanaya cikrama bin abi jahl muuminan xaalu yahay muhaajiran xaalu yahay falaa tasubuu abaahu aabihi caynina faina sabal meyit meyd caydiis yuudil xaya kan nool buu dhibaa walaa yubluqu lmeyita kan dhintayna ma gaaree wamaa huwa ilaa qaliilu maba ahayn xaalku ilaa wax yar xataa wasala cikrima iyo wasawjuhu ilaahay soo gaareen ilaa xayu meel yejlisu rasuulahi nebi maxamed fadhiisan jiray sal l sl nebigu fadhiyey yejlisu rasuulahi nebi maxamed fadhiyo sala allah alay slam baa la soo gaaray falamaa ra'aahu nebiyu nebigu markuu arkay salawaatullaahi calayh cikrame markuu arko soo dhow wahaba nebigu waa booday ilayhi cikrame xaggiis min kayri ridaa'in go' la'aan go'i sare maba qabin nebigu markaa faraxan bihi faraxuu ku farxay darteed ninkaan soo noqday waa ninkii waagii hore laga soo saaray inaan la cafin xataa aa, islaamnimada waa kaa qofka hadduu mar laga helo wixii laga rabay wax kale looma haysto walamaa jalasa rasul lah sal sl nebigu markuu fadhiistay waqafa cikrimatu cikrima waa istaagay bayna yadayhi ma fadhiisan nebigu hor istaagay wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed ina umu xakiim gabadhan xaaskaygaa ee umu xakiima akhbaratnii waxay ii sheegtay annaka ammantanii inaa i ammaan gelisay ilaa isaga weli mahaba gabadha keliyo awal warka ka maqla moogta xogtaasa isiisay ka warran faqaala nebi wuxuu yidhi alayh salatu wasalaam sadaqat run bay sheegtay fa anta aaminu aamin baad wax lagu haysa ma leh faqaala cikrima wuxuu yidhi ilaama maxay baad tadcuu ugu yeerin ummadda yaa muxamed maxaad ku baaqaysaa ee ummadda ugu yeeraysaa horta waxaa ummadda ugu baaqaysid diinta aawadad bal hadda sheeg waa taagan yahay oo ogaada horta nabad inuu yahay nebigu wax weydweydiin karo mara kan la hadli karo qaala wuxuu yidhi adcuuka waxaan kugu yeerayaa ilaa an tashhada inaa qirid an laa ilaaha ila allah wa annii cabdullaahi wa rasuuluh wa an tuqiima salaata inaa oogtid wa tu'tiya zakaata inaa bixisid xataa cadda ilaahu nebigu ka tiriyey arkaana alislaami kullaha dhammaanteed faqaala cikrima wuxuu yidhi wallaahi maa dacawt maadan yeerin ilaa ilaa xaq xaq waxaan ahayn maadan ugu yeerin dadka wamaa amarta mana aadan amrin ilaa bikhayrin khayr mooyaane uma ardafa waa fangeliyey yaquulu xaaluu leeyahy hadal buu kusii daray wuxuu yidhi qad kunta waxaad ahayd muxamedow fiinaa dhexdanada wallaahi qabla an tadcuwa intaadan yeerin ilaa maa shayga dacawta ilayhi aa ummadda ugu yeedhay intaadan kaa ummadda ugu yeerin waxa dhexdeedaa joogta walxaal anta asdaqunaa ka noogu run badan aad tahay xadiidan xagga sheekada wa abarunaa ka noogu baarinimada badan biran xagga baarinimada waagii hore intaadan waxaan la imaan ninka saas ugu fiican ba ahayd runta iyo baarinimada iyo cajaa'ibta ninkaas ba ahayd hadda ka hor waa ku naqaanay oo quraysh baa laisleeyahay uma basada yaddow gacantuu soo firiyey cikrime wa qaala wuxuu yidhi innii anigu ashhadu waxaa qiraya an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka cabduh cabd annaka cabduhu warasuuluh alla addoonka inaad tahay rasuulkiisa uma qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah callimnii bar khayra shayin shay kan u fiicano aquulhu aan dhaho wax fiicano aan dhaho ii sheeg faqaala wuxuu yidhi taquulu waxaad dhahaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan cabduhu warasuuluh faqaala cikrimatu wuxuu yidhi uma maada maxaa ku xiga faqaala rasul lah yuri sal l sl taquulu waxaad leedahay ushhidu allah ilaahay waxaan markhaanti gelinaya wa ushhidu waxaan markhaanti gelinayaa man xadara cid allaale ciddii meesha joogta annii muslimun inaan ahay muha mujaahidun mujaahid inaan ahay muhaajirun inaan ahay muslimun oo mujaahidun oo muhaajirun ah faqaala cikrima daalika arrinkiisa ku dhawaaqay waa yidhi cinda daalika waa qaala lahu rasuulu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam alyowma maanta laa tas'alunii is-su'aalan maysid shay-an shay shaygaasoo ucdiihi aan siin lahaa axaddan qof ilaa cadaytuka waan ku siin iyaho isaga wax allaale waxa maanta iga codsato waan kaa yeelayaa faqaala cikrima wuxuu yidhi inna anigu asaluka waxaan kaa codsanayaa oo ku su'aalanayaa an tastakfira lii inaa ii istikfaar dalabto kulla cadaawatin colaad dhammaanteed caadaytukahaa aan kula collaytamay colaad kastoo aan kula galay iiga istikfaar dalab ow masiirin socod iyo makaanu socodoo awdactu aan fasahaadiyey fiihi dhexdiisa islaamka aw maqaamin maqaam dhammaantiisoo laqiituka aan kugula kulmay fiihi dhexdiisa aw kalaamin hadal dhammaantiisoo qultuhu aan ihi fii wejika wejigaada adoo ila jooga aw haybatika adoo iga maqan caydii iyo balaayadii afxumadii aan dhihi jiray anoo kula jooga ama anoo kaa maqan colaadii wax kastoo islaamka aan ka sheegay iga istikfaar dala maanta faqaala rasuul wuxu yhi alayh slat slaam allaahuma kfir lahu ilaah u dhaaf kulla cadaawatin cadaawad dhammaanteed caadaaniha ila collaytamay wa kulla masiirin makaanu socod dhammaanteed saara fiihi ou socday ilaa mowdicin makaan yuriidu bihi isagoo doonaya idfaa'a nuurika ilaahay nuurkaada inuu baktiyo isagoo socday ilaa gaaladan wada dagaalamaya ilahay nuurkiisay rabaa inay baktiyaan waa xisbu shaydaan mogta waqfir lahu ilaah u dhaaf maa naala wuxuu gaaray min cirdii nasabkayga fii wejhi wejigayga anoo iska soo horjeedno oo ama ana qaa'ibun canhu ama anagoo kaba maqanba wax allaal wuxuu yidhi ilaahu iska saami fatahallala waxaa birbirqay oo nuuray wejhu cikrama cikrama wejigiisa bishran farax wejigiisibaa de qofka wejigiisaa waa boorka ku yaale wejigiisibaa fidhaan qurux waxaa ka muuqday waxaa weeyaan qanac iyo farax wa qaala wuxuu yidhi cikrime amaa wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah laa addacu ka tegmaya nafaqata nafaqo iyo kharash anfaqtuha aan ku bixiyo awal fii saddin duudid iyo celin can sabiilillaahi waddada ilaahay dadka laga hor istaago xoole aan ku baxshay ka tegi maayo ilaa anfaqtu waa bixinaya dicfahaa laba jibaarkeed fii sabiililah ilahay waddadiis xoolo kastoo xaqdarra aan ku baxshay jibaarkeed baan ku bixinayaa xaqa in maanta la qaato walaa qitaalan dagaal ka tegi maayo qaataltuhu aan dagaalamay saddan diidid iyo duudid can sabiililahi dadka laga hor istaagayo ilaa qaataltu waa dagaalamayaa dicfahu laba jibaarki fii sabiililahi laban laabki waddada ilaahay dagaalkaas intee dagaal soo gal beder buu taagnaa uxud buu taagnaa khandaq buu taagnaa yowm alfatxi buu taagnaa iyo intii u dhexdhexaysay dagaalkaas jibjibaarkii baan hadda gelaya anoo xagga muslimiinta ka socda hal mar boo saas mawjadiisa u bedelantay wa mundu daalika alyowmi maalinkaa laga bilaabo indamma waxaa ku soo biiray ilaa mawkibi dacwati dacwada islaamka jameecadeedii faarisun nin faarisah baasilun geesi ah fii saaxaati lqitaali dagaalka goobtiisa ninkaasaa kusoo biiray geesi baa soo galay ninkaasoo cabaadun cibaado badan qawaamun qumid badan qara'un akhrin badan likitaabillahi ilahay kitaabkiisa fi lmasaajid waa nin laga yaabay cibaadada iyo qur-aan akhriska iyo taagnaanta habeenka faqad kaana wuxuu ahaa yadacu lmusxafa kitaabka qur-aanka mid saara calaa wejhi wejigiis kitaabka qur-aanka wejiga saari jir tasaa usoo qabto tasaa yidhaahda wejiga saa u saaraya wayaquulu wuxuu dhihi jiray kitaabu rabbi kalaamu rabbi uu dhihi jira walxaal waa yabki isagoo ooyaya min khashyat illah ilaa cabsidiis saakta kitaabka wajig usaa dhihi jiray haadaa kan iska soo qadaro kitaabu rabbi weeye waa ilaahay kitaabkiisa kalaamu rabbi ilaahay hadalkiisi weeye waana ooyaya cabsi darteed bara cikrimatu cikrima waa baarinimo sameeyey macnaha waa ka soo baxay weeye dhaartow bimaa shaygay qadacahu uu u gooyey u ballan qaaday lirasuuli nebi maxamed sal ly slam oo min cahdin ballan aha famaa khaada lmuslimuuna muslimiintu ma dhumban macrakatan dagaal bacda islaamihi cikrima intuu islaamay dabadeed ilaa wakhaadahaa dagaalkaa waa dhex dhumbaday macahu muslimiinta macooda cikrima waa gala dagaalkaas walaa kharajuhu saxaabadu ma bixin fii bacin ciidan dhexdiis ilaa kaana wuxuu ahaa cikrima daliicatahum caradkooda wa fii yowmi yarmuuk maalinkii yarmuuk dagaalkii yarmuuk aqbala cikrimatu baa soo qaabilay cala alqitaali dagaalka iqbaala daami'i nin ooman soo qaabilidi calalmaa'i biyo u ooman biyihii albaaridi qaboobaa oo fil yowmi maalin dhexdiisa alqaa'idi kulul maalin kulul sida loogu oomo biyo qabow oo qofku maalinta kulul u jecel yahay biyo baraf leh isagoo saasoo kale dagaalka ugu ooman ayuu dagaalka yimid walma shtadda alxarbu dagaalkii markuu ku darnaaday cala lmuslimiina fii axadi lmawaaqifi goobaha mid ka mid a mawaaqiftii la taagnaa mid ka mid a nasala wuxuu iskaga degay can jawaadihi faraskiisii dheeran jiray wa kasara wuxuu jabiyey qimda sayfii seeftiisa galkeeda seeftaa rabti baa galkeeda la daystaaye waa jabiyey wa owqala wuxuu gudaha u galay fii sufuufi ruumi reer ruum safafkoodii buu gudaha u gala waa fogaaday meel saxaabada ka fog buu gaare ka dagaalamaya fabaadara ilayhi waxaa u soo orday oo u soo degdegay khaalid bin welid baa isiri ninka moolka ka soo qabo ninkan waa nin muhiime yaan la dilini khaalid baa soo orday wa qaala wuxuu yidhi laa tafcal ha samayna yaa cikrima cikrimow nimanka moolka ha u geli fa ina qatlaka yaa adiga la dilidaada lagu dilaa sayakuunu wuxuu noqonayaa shadiidan mid ku daran cala lmuslimiina haddii muslimiinta lagaa dilo waxaa noqonaysaa dhibaato weyn bay muslimiinta ay arrintaasi ku tahay ee murug fa qaala wuxuu yidhi cikrame ilayka canii warna dhaaf buu yidhi ilayka canii iga fogow dacnii iga tag utruknii iga wareeg buu yidhi yaa khaalid idhaaf falaqad kaana laka adiga waxaa kuu ahaa maca rasuulilah nebi maxamed mici sal lla ly slam saabiqatan horreyn dagaallo badanoo anigu aana muslim ahayn baa adigu nebiga la socotay soo dagaalanta nin wax soo shaqaysaata amaa ana aniga iyo wa abi aabbahay faqad kunnaa waxaan ahaan jirnay min ashad innaasi dadka kuwa u daran calaa rasuulilahi nebi maxamed sala allah alay slam nebiga waa dhibnabi yidhi annagu aabbahay dhibay fadacnii iga tag ukafir waxaan ka kafaaro gudanayaa camaa salafa minii wixii xaggayga ka hormaray wixii iga dhacay baan ka kafaaro gudanayaa ka ka wareeg buu yidhi soo noqon maya uma qaala wuxuu yidhi laqad qaataltu rasuululahi nebi maxamed waa waa la dagaalamay sal alla alay slam fii mawaadina goobo kaiiratin tiro badan ma nebi maxamed baan goobo badan kula dagaalamay wa afiru maanta waxaan ka cararayaa min aruumi reer ruum alyowma maanta gaaladan reer ruum mayaan ka cararayaa anuu nebi maxamed goobo badan kula dagaalamay haddaan cid ka cararaya maa maalintaa rasuulka ilaahay dagaalka ka daayay gaalada masee maanta uga carara ka carari maayo ma dhici kardhabay inta nebi maxamed la dagaali jira inaan gaalo ka cararo maanta ina haadaa arrinkaasi lan yakuuna ma dhacayo abaddan weligeed ma dhici kardhabay uma naadaa fi lmuslimiina muslimiinta dhexdoodabu ka dhawaaq cigrame wuxuu yidhi man yubaayicu yaa igula mubaayicoonaya cala almowti dhimash inuu dhinta maahayaan ka soo noqonayn dagaalka aan qaadayno oo raba inuu ku dhinto fabaayacahu waxaa la mubaayacooday camuhu adeerkii alxaari binu hishaam abujahl waxaa la dhihi jiray camr binu hishaam mogta ninkaana xaari binu hishaam baa la yihahda waa adeerkii wadiraar binu lswar labadaa nin fii arbacati miatin fii jumlati arbacati miatin iyagoo ku dhex jira afar boqol oo min lmuslimiin afar boqol oo nin bay ka mid yihiin oo yidhaahnana ilaa aan dhimanno ballan waxaan ku qaadnay inaanan ka bixin dagaalka faqaataluu waa dagaalameen duuna fusdaadi khaalid khaalid teendhadiisa sokadeeda radia allahu canhu waa maxay teendhadu teendhadu waa taliska ciidanka khaalid baa hogaaminaya mogta marka goobta hogaaminta laga hogaaminaya muslimiinta maxaa la yihahdaa hadda waxaa la yidhaahdaa saldhig ama talis talis baa la dhahaa taliska laga hogaaminayey hawsha halkaas bay ka dagaalameen ashadalqitaali dagaalkan ugu daran darnaan badan wadaaduu way ka difaaceen canhu fusdaadkaas iyo teendhadaas iyo taliskaas way difaaceen akrama dawdi difaacid tan ugu wanaag badan walama njalat markay dhammaatay macrakatul yarmuuk dagaalkii yarmuuk markuu dhammaaday oo laga laga farxashay can daalika annasri nasrigaa isagaa xaggiisa mar injalad waa maxay wala manjalad markay feedentay macrakatulyarmuuk maxay ka feedentay can daalika nasri guushaas almu'asari la xoojiyey guusha intaa la eg markii dagaalkaani natiijadiisa noqotay oo lilmuslimiina guushu u ahatay gaaladii laga adkaayey kaana wuxuu ahaa yatamadadu mid ay legdan yihiin mid ay legdan yihiin calaa ardi lyarmuuk dhulkii yarmuug oo dagaalku ka dhacay waxaa legdanaa alaaatu mujaahidiina saddex mujaahid kuwaasoo adkhanathum ay daciifisay aljiraaxu dhaawacyadu saddex ninoo dhaawac culusa baa meesha yaallay oo saddex ninoo dagaalyahano ahaa hum raggaas alxaaris binu hishaam waa adeerki wa cayaash binu abi rabiica wa cikrimatu abi jahl cikrimatu bnu abi jahli saddex nin oo geesiyaala meesha yaalla oo dhaawacyo culus ku yaalla waay ninkan cayaash bin abi rabiica waxa weeyaan khaalid bin weliid adeerkii baa dhalay dadka islaamnimada u horumaray buu ahay labada jeer hijrooday laakiin abaajahl baa khayaano magaalada makaad ku soo celiyey markaasuu ku xabiso yir kama bixi kadhid waagii dambaa xabsiga laga badbaadiy oo laga sii daayey saddex nin baa meesha taal saddexdu waa saddexdaas fadaca alxaariu ninka xaaris oo cikrama adeerkiis bimaa in biyo u yeerta liyashrabu soo cabo warbiya si qofka dhaawaca biyo u baahan yahy warbiyaay keena falamaa qudima lahu markii biyihii loo soo hormariyey nadara ileyhi cikrimatu cikrima ag yaalla baa saa u eegay isna waa dhaawac kaloo biyo u baahan faqaala wuxuu yidhi ninkii biyaha loo keenay idfacuuhu ileyhi kan siiya biyaha cikrama siiya buu yidhi biyaha isagoo aan ka ban cikramaha la siiyo yidhi falamaa qarabuuhu markay biyuhu u dhoweeyeen minhu cikramana nadara ileyhi cikramana waxaa fiiriyey cayaash ninkaas saddexaadoo cayaash la dhihi jiray binu abi rabiica baa cikramo fiiriyey ninkasta waa isqoobay maantao dhan baa la dagaalamay fa qaala wuxuu yidhi idfacuuhu ileyhi cikramana wuxuu yidhi war ninkaan sii cayaash sii falamaa danuu min cayaashin cayaash markay biyuhu usoo dhoweeyeen wajaduuhu waxay ka heleen qad qadaa naxbahu isagoo gutay ya naxbigiisu waa maxay dantiisa macnaa isagoo dhintay soo ballan laguma qaado marka hore in in la dhinto ma inaan laga tegin ninkan waa dhintay kan biyaa la siin laha waa dhintay falamaa caaduu ilaa saaxibi labadii nin markii lagu ordo la yidhi kuwan ka gaara kana dhimay wajaduuhumaa labadii ninna waxaa laga helay qad laxiqaa bihi si iyagoo ninkii hore haleelay labaduna dhintay war kanaa iga darana sii iyo kanaa iga darana sii iyo kanaa iga darana sii saddexdoodii midna ma cabbin darka nabiga hay ka cabayaan radia allaahu canhum ilaahay raalli ha ka noqda ajmaciina wasaqaahum ilaahay ha waraabiyo min xawdi lkowhari webiga kowhar allah ka waraabiyo inaa cadaynaaka alkowhar sharbatan cabid laa yadma'uuna aysan oomin bacdaha gadaasheed waxabaahum allah ha siiyo khadraa'a alfirdowsi firdowsa beerteeda yartacuuna fiiha iyagoo daaqaya xaalay daaqayaan abadaa weligood iyagoo halkaa iska daaqaya والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب